bismillahi raxmaan raxiim isku saarneyntan muddo badan ayaa la sugaayey waxaana la filayay inay yani wax badan wax iska bedelaan laakiin maysan noqone waxay noqotay arrin laga sii naco marka ka xildhibaan ahaan iyo anigoo keligay ahayn oo xildhibaano badan oo aqlibiyad ahna waxaan barnaamijkeenu yahay in waxaan aysan si cadaalad ah aysan u dhicin oo sid bursi iyo minjeclaysi iyo waxaas ugu sameeyey marka yani wanaag kuma aragno xildhibaane waxaad ka mid ahayd xildhibaanadii madaxweynaha inta badan ka codsan jiray ama u soo jeedin jiray in iskushaandheen uu sameeyo haddii iskushaandheentii uu sameeyey maxay tahay dhaliisha iminka aad tabanaysaan ee ku aadan golahan wasiirada ee iskushaandheynta lagu sameeyey annaga iskushaandheynta aan madaxweynaha ka codsan jirna waxay ahayd in yani wax badan ay isbedelaan wasiirada qaarkooda oo yani wasaaradaha sidoo kale inay ayaga leeyihin ay u maleeyeen in la bedelo wasiiradii sidooda ugu soo laabteen kuwa kaleo hadda oo la keeno xildhibaanada kamid a wasiirada laga dhigo wasiir ku-xigeenay waxaasa laga dhigo wasaarada aan la tayana lahayn oo qiimana aan lahayn marka isbedel maba uusan dhicinba wasaaradaha la fiiri wasiiradii hore joogi jiray la fiiri meesha magacyo hadda meesha ka maqan yihin haddii kale adigu arki doontaa marka wax aan ku qanacsanahay annaga shaksiyan iyo xildhibaano badan oo saaxiibadayda ahna sidaas oo kale kuma qanacsanin raallana kama lihin waana ka hortegaynaa si sharci ahna ka hortegaynaa golaha baarlamaankaana kusugayna annaga sida ee aad rabteen in madaxweynaha uu sameeyo ee aad rabteen sidey ahayd sideed rabteen idinka annaga waxaan rabnay aqoon-yahano koonfur galbeed uma yara aqoon-yahan uma yara siyaasiyiin uma yara reergarad uma yara wejiyo cusub oo ka gedmi kara caalamka iyo soomaalida kale ee dalkan u dhashay ayaa jooga wejiyadaas in meesha la keeno isbedel muudo dhab ahna la arko annaga taas ayaa ujeedadeenu ahayd tiina hadda meesha ma jirta sideedii gudka guur qanjiga guur ay arrintu noqotay madaxweynaha markii maalintii iskushaandheynta uu sameeyey ee afhayeenka uu ku dhawaaqayey war-saxaafadeedkana wariyaasha uu u akhrinayey madaxweynaha hadal meesha uu ka jeediyey wuxuu codsaday in xildhibaanada baarlamaanka oo adiga ka mid tahay ay ansixiyaan golaha wasiirada dhowaana wasiirada laidin horkeeni doono arrinkaasi maxaa idinkaga aadan oo aad uga diyaar garowdeen wallahi aniga iyo kaloo saaxiibadayda ahba annaga waa ka diyaar garownay mana ansixinayno yani ilaa qualitiga meesha la dhigo dawladana lasoo dhamaystiro madaxweyne ku-xigeenaa meesha ka dhiman madaxweynaha shuruudihii hore markaan soo magaca waxaan dheer isbedel sameyn madaxweyne ku-xigeenadii laba madaxweyne ku-xigeen dastuurkeena qoraayo ma lahan waqtigana gowgow waayo marka saas daraaddeed in yani horta lasoo buuxiyo kaamil laga soo dhigo isbedelkii dhabtaa muuqdana markaasaa wax xisiin karnaa inta ka horeyso haddii golaha laga codbadiyana waa sideedii haddii aan annaga aqlabiyadda qaadanna waa sideedii inaan ka hortagna laakiin annaga waana go-an tahay inaanan ansixinin xildhibaano kale oo ka soo horjeeda golahan wasiirada ee iskushaandheynta lagu sameeyey oo adiga ka mid tahay ma jirta waa badannahay waa badan aqlabiyada nahay hadda haddii lala kala fafurin mooyaane xildhibaano aada u tiro badan oo yani oo ka soo horjeeda ayaa jira oo xildhibaanada koonfur galbeed ka mid ah labada maalmood shirar magaalada ugu socda galabtuna ay sii balansan yihiin marka arrintaasi haddii isbedel iyo fursurid kale aynagu imaan annaga inaan ka hortagno waa naga go-ansahay shaksiyan aniga inaan ka hortago haddii dadka dhan ay isku wadaraan hataa aniga codkeyga yani inaan siinayo marna lagama yaabo goormee la filayaa in xildhibaanada hortooda la keeno golaha wasiirada ee ay codka siiyaan taas hadda guddoonka baarlamaanka ay u taala kulley isbuuc soo socda aanu filaya waxaan filayaa in la horkeeni doono waayo salfadhigi baarlamaanka bis sagaalkeenu ku egyahay waana fasaxa la keni doonaa laakiin inta ka horeyso in la keeni doonaa umalayna markaas kadib isbuuc soo socda meelahaas xildhibaano waxaa jira baarlamankiina ka tirsan oo golahan wasiirada cusub soo galay iyagu sideed u aragtaa waxaad ma waxaad leedahay aqoon uma lahan xilalkan loo magacaabay wallahi saaxiibadayda waa xildhibaanada hadda wasiirada kasoo midnoqda yani ku aqoon ku aan aqoon lahaynba yani saaxiibadayda waa dadkaas wax kama sheegi kara laakiin golaha wasiirada socdo tayo ma lahan sideedaba waana kasoo horjeeda codka garsii maayo shacabkan reer koonfur galbeed aqoon-yaano fara badan ay qabaan dhaargaraday leeyihiin aqoon-yaanadooda oo dii digriga aada dhooban waxbay raadinayeen hadda wejiyadii horaa loogu soo celiyay annaga markastaba inaan caqabad ku jirno oo meelaha aan ka xirnaanina waa laga rogahay saasaan ku dhiila xildhibaane ma la isdhihi karaa xildhibaane cabdirasaaq wuxuu rabay in uu ka mid noqdo golahan wasiirada ee cusub hadduu waayena wuu mucaaradayaa ma laisdhihi karaa arrinkani haddeer waxaan ku xaqiijinayaa aniga hadda haddii wasiir lai magacaabana yani nin qaadanayo mana rabo wala wasiiran uma socdo laakiin waxaan ku sheega kabeel-aan annaga wasiirni wasiir ku-xigeen baan meesha kulahayn tiina waa la waayey aniga wasiirna uma socon wasiirna ma rabo xil baan ummadda u hayaa xilkaasaa ugu falan soomaalida kale walaala eegaa badan ba wasiirada inay iga yimaadaan rabaa maayne inaan labada cil aniga isku darsado marna aniga qalbiga uguma jirto wasiirna ma aanan rabin dadkana waa ay wada yaqaano waana la ogyahay adiga ma marka eh, beeshaadaad u hadlaysaa mise eh, dhammaan eh, ummadda koonfur galbeed maya maya maya maya daanubaad ani koonfur galbeed aan u hadlaya waxa aan wadlaya waa koonfur galbeed waxaan kuu sheegaaba haddii beeshan hataa wasiir la keeno aniga inaanan noqonaynin taasaan ku adeynayo maani aniga koonfur galbeed aan wadlaya southwest aqoon-yahanay leedahay aqoon-yahanadu gudaha iyo dibadda dalka meel kastay joogaan waayahay dadkaas eh, waa in la keenaa golaha wasiirada saaxiibada xildhibaanada baarlamaanka isugu jirna waxaan ujeedinayaa codsigii madaxweynaha xilligii uu isbedelka sameeyo aan ka codsanay inuu soo magacaabo madaxweyne ku-xigeenada iyo golaha wasiirada isbedel uu ku sameeyo shuruudii ma buuxsana saas darteed markana loo keeno golaha wasiirada arrinkayaga anigoo sharcigana raacayno waa maya inaan ka hortagno aan jiido waayahay aan u kaas baqa saaxiibadeyda waayahay kaasi wuxuu ahaa mudane ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed oo idaacaddu warsan u waramayay aadaa u mahadsan tahay mudane xildhibaane adigaa mudan adigaa mudan